al-shabaab iyo taariikhda iyo xusudoonta maadaama waxaan dhabar adeegeen daruufo adeeg markaasay ansamata bixiyaan dadsho weli atina ciidan qaran oo anteegan difaaco ka dalsho dib aqnoolaynta dowladnimada iyo ilaalinta karaamada dadka soomaaliyeed welina sinkahambaryay munaasabada ciidada caraf iyo waajibaadkii qaran ee aysan gududahay tan farxad gaarayeeto inaana munaasabadan nooc oo kale ana siin kala qeyb qaada maadaama ay saatiin geesiyaasha una ka faanaan yareeri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya weliba bogaadiyey howlgalada ku socda dhinigiyo ka dhanka ee al-shabaab oo markaasi iyadoo markaasi uusa geesiyaasha xoogga dalka guulweyn ka hooyeen howlgalada iyo ku wadaan deegaanada iyo ka dhuumaleysahayan al-shabaaba warar dheeraad ah kubahi diyaarad sideed tarakaab waa berigii hore ee raabta arbacadaha tii waliba ka dhigday garoonka diyaaradda degmada elwag ee koonfurta soomaaliya diyaaradda noocasheeta five y g r s weliba ee ka duulay magaalada nairobi caasimada dalka kenya islamarkaasna weliba saarnayd dad ciidan fara badan oo rakaab ah waana kasii jeeday degmada elwag ee ismaamulka magaalada mandera ee kenya mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada elwag weliba warbaahintii oon sheegana in diyaaradda markii hore iyo fadaasi iniya ka degta dhabo aagga diyaaradda ee garoonka elwag haabahaato diyaaradda luoyo hambah waansasna iyo ka dhiide sidoo kale mas-uuliyiinta weliba yoo sheegana iniyo iniyo injarna wal khasaare neefeed ee owaana ka dhaladay shilkan diyaaradda kudhi islamarkaasna dhammaan dadkii saarna ay diyaaradda laku saari diyaaradii oo markaasi nabad qabaan dadka la socday diyaaradda waliba tiradi diyaaradda saarna waliba tiradu haytay afartii shan qof ooyo ka jiran shaqaalo diyaaradda waliba diyaaradda haku ka timi magaalada nairobi iyadoona dadkaasi iyo kasii jeedaan degmada elwaq ee ismaamulka mandheera taasoona labaatan kilomitir injarta elwaq garoonka diyaarado ee elwaq waliba kudhiyay diyaaradda oo waana mid howlgal howlgab ee tan ilaa markii la dhalay la dhisay garoonkaasi iyadoon markaasi iyo hirnayan arrimo siyaasadeed salkana ka hayaan khilaafkan dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya jeeg weliba maalintii lamaad ee idilcadlaha weliba si weyn ninka ciida ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dadka sooma dalka soomaaliya welina markaasi magaalooyinka dalka ee ku socda munaasabada weyn ee lanka dabaaldegahayay maalintii lamaad ee ciidalfadriga ciidulcadlaha masaajidada kiyaala caasimada dalka ee muqdisho weliba markale salaada hiraabnimo laka qaaday ee takbiirta ciida iyadoo markaasi dadka inayska diyaaryahayaan in farxadda ciida iyo haqaqaadan goobo lanayska koogo magaalooyinka jowhar kismaayo baydhabo garoowe iyo dhuusmareb iyo guud ahaanba deegaanada dalka suweyn lanka dareemahaya dabaaldega maalinta ee lamaad ee ciidulcadlaha shalay ahayti maalintii koowaad ee ciidulcadlaha weliba goobo laka tukaday salaada ciidulcadlaha ee magaalada muqdisho iyo ku mid hayana masaajida isbahaysiga iyo weliba daarusalaam meelasoona iyo ka sugnaan kumanaan shacab oo ka tukadaya salaada laka qeybgala mas-uuliyiin ee shishal duwan dad oo weli markaas intara badan kumanaan dadweyne ah walba shalay buu dhaafiyayna goobo liska kooyow ee magaalooyinka shishal duwan sida caasimada muqdisho ee heebtaleyda heebta jaziira daljirka daxsoon beerta nabadda iyo beero daarusalaam weliba dadka iyo inay iska hambaliyaan maalinta ciidul cadlaha maamulka gobolka mudug ee puntland weliba digni indareena ganacsatada al-shabaab ka taagarahay dhaqaalo iyo weliba ka taagarahay howlgalada ciidamada ee ku socda gobolka mudug ee lanka horjeeda al-shabaab gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare weliba uu sheegay in ganacsatada magaalada gaalkacyo iyo ku fadahayaan inay qeyb noqdaan dagaalka iyo kala jiraan al-shabaab usoona hanjabi ganacsatada lacagta baadka ee kasiyaasa al-shabaab oo waana tallaabo lagu qaado doona walina isu sheegay in xaaladda ammaan xataa ay ku sugantay ata degmada gaalkacyo ee qeybta puntland tan ilaa markii balowgii howlgallada ku dhanka ee ururka al-shabaab markamiilasili qowda gudoomiyaha yaana saasoo kale iska difaacay eedeymoka eedan inay markaasi cadaalad helaan timisiyeedka qof way dhowaan laka toogadiy gaalkacyo kadib markii laga helay al-shabaabnimo gudoomiyaha weliba dhiniga kale uusu sheegay in xidigo iyo siiban shabakada al-shabaab waana qaabilsan magaalada gaalka ee taasoona bedelshe ganacsatada lanka baahanye inayo ku digtoonaadaan waana hogaansanaadaan awaamiirta iyo markaasi saareen maamulka ee degmada gaalkacyo weli dhegeystayaal warkii duhurnimo ee idaacadda radio baydhaba dhegeysaaytan haatan akhbaaraadka banaanka beljimka weliba qaban qaabay ay tahay maalin baroordiiq oo lagu xusaw soday kow qof oo laga xaqiijiyey iniyo ka dhimadan dadadkii wadanka ee hagrogmaday toddobaadkii hore toddobaatan qof kalena weli lagu haysiyey calanka weliba duhurnimada jeekahayd hooskalan dhigay welina markaasi isqoobsaday dhawaaqa wiishishka ka hor inta markaasi lan ogaana daqiiqada aamusnaanta landeerna ankayaraan boqol iyo labaatan qof ilaa ay hata la ogay in markaasi iyo ka dhamadan dadaadkii ka dhoweyay galbeedka yurub gohanasoona intiyo badan iyo ka dhamadan jarmalka tan ilaa markii daadaadkaasi dibhaan ka naqdeen boqolaal qofna weliba geera iyo noololba lakawaaya daadadkaasi kudhihi toddobaadkii hore beljimka dhinaga kale weliba saynis yahaanka caalamka iyo qarina inay ka guul daraysadeen saadalinta xeerka iyo diirasa daadadka ee ka dhufada jarmalka iyo weliba kuleelka qaranka ee waqooyiga america weliba yoo sheegana in kombyuutarada eed aan awood badan lankamaaramo korna waana in in markaasi la helas cimilada lanla socda oo qofna walankanagana taliyaha guud ee ciidamada dalka etoobiya berhamo jula weliba uuse sheegay inayo sugahayaan oo keliya amarada madaxda ee ka sareyta islamarkaasna golof dagaal ka qaado doona tigreyga taliyaha weliba la hadalay wakaalada wararka ee dowladda etoobiya xiligaas oona uusa ka beegnayd xilla hay-adda cunida adduunka ee w f b sheegtay in kulanyo gargaar sida lahakuweerari axadii maalintii boqoltomishan kilomitr injarta magaalada sameera ee caasimada gobolka anfaarta hay-adda weliba sheegtay in saraakiila ka sugan etoobiya iyo ka shaqeeyaan sidii la ogaada lahay ciddii weerarkaasi ka dambeeytay xiisada eed ayaan markaasi ankiisanta dalka etoobiya hila dowladda dalkaasi ee wadda abaabulo ciidamada lakala dagaalamahaya xoogaga kala dagaalama xooga gobolka tigreyga dhegeystayaal weliba antaninka dhan warkii duhurnimo ee idaacadda radio baydhaba ee duhurnimadan warka weliba xasaaran cabdimajidaan sinusosi ay qaybta farsamano jookara in fadhi intii warka lamide dibinku kulmaanana sidaasio nabadgeliyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa eight nine bonty five fm radio baydhabo waa eight nine bonty five fm radio baydhabo bulshoy bulsho